kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo sabti kasta hadahan oo kale a ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a qodobadaan caawa idinku haya barnaamijka caweyska washington waxaa ka mid a abwaan cabdi aadan xaad cabdiqays oo u waramay v o a fanka halkanaa ka bilaabay jabuuti waxaan yacni fanku wuxuu igu dhashay anoo hargeysa jooga laakiin waxaan ka bilaabay halkan waxaa la odhan jiray riwaayadda aanu dhignay halkan ka dhignay qays iyo laylaa la odhan jiray qays baa la baxay magacu saasuu ii raacay qodobadaasi iyo kuwo kaloo xiiso badan ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowno waraysi kooban oo aanu fursad u helnay inuu v o e da siiyo abwaanka weyn ee soomaaliyeed cabdi aadan xaad oo ku magac dheer cabdiqays wuxuu ku dhashay tuulada xagal oo ku taala duleedka magaalada hargeysa xilli ku beegan kun sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii wuxuu ku barbaaray magaalada hargeysa bilowgii kun sagaal boqol iyo lixdankiina wuxuu gacanyaro u ahaa abwaanadii iyo fanaaniintii xilligaasi cabdiqays wuxuu si gaara riwaayadaha ugu qori jiray abwaan saxardiid maxamed jabiye oo ah abwaan caanka geyiga soomaalida xilli ku beegan horaantii kun sagaal boqol iyo lixdankii oo la sheegay inay ahayd kun sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii ayuu cabdiqays safar u raacay koox fanaaniin iyo hal abuur isugu jira oo riwaayad ka soo dhigayay magaalada jabuuti riwaayaddaasi oo uu hal abuuray walaalkii cabdilaahi aadan xaad oo qarboosho loo yaqaano safarka ay jabuuti ku tageen kooxdaasi ka hor cabdiqays muu ahayn fanaan balse riwaayaddaasi ayuu markii ugu horreysay ka qayb galay isagoo noqday aktarka riwaayadda waxaanu ku matelayay magaca qays waana sida uu ugu baxay magacaasi qays ee haatan magaciisa ku lamaan waryahayaga sahre cabdi axmed oo dhowaan safar ku tagtay magaalada jabuuti ayaa abwaan cabdiqays la kulantay waraysi ay la yeelatayna wuxuu u dhacay sidan cabdi aadan xaad cabdiqays
haa waa cabdi aadan xaad oo cabdi aadan qays la odhan jiray weeye fanaan baan ahaa abwaan wax dhigaan ahaa wax tiriyaan ahaa
muusigiistatahamusigiistaan ahaa haa kabanka waa duwi jiray wax oo dhan baa duwi jiray halkee ku dhalatay halkee ku barbaartay sanadkeed dhalatay sanadka xidigsanley iyo daarta biyo badan iyo haydhihin sagaal boqol sideed iyo afartankii baan dhashay waad xasuusataa waan xusuustaa intaa waa garta hadda meeqa jiraa tahay de waxaan ahay kolley toddobaatan imaka waan ahay caruurtaada caruur ay dhalan ayada haa haa way fara badan yihin haye jabuuti kuleelkeeda hadda ka waran iyo cimilada halkaan xiisaha iyagii hore oo waan aad anigu nidid iyo kuleeltana ma ku arka meesha waan way u deganto waan ku wanaag waa sidaasi waaya fanka iyo soomaalidu ha noolaadaan baan leeyahay jabuutina ha noolaataan leeyahay madaxweynaha iyo madaxxaaskiisuma ha noolaadaan baanu leenahay waana waana salaamayaa waa gartay heese fara badan ayaad leedahay iyo riwaayado intaba bal inta aanan u gudagelin qaar ka mida inaan si deg dega maadaama aan u kulanna aan kaa waraysto intaasi jabuuti ayaad joogtaa hadeer haye
iyada lafteeda waxaan ku lahaa riwaayado badan ayaan ku lahaa halkanaa ka bilaabay fanka halkanaa ka bilaabay jabuuti waxaan yacni fanku wuxuu igu dhashay anoo hargeysa jooga laakiin waxaan ka bilaabay halkan waxaa la odhan jiray riwaayadda aanu dhignay halkan ka dhignay qays iyo laylaa la odhan jiray qays baa la baxay magacu saasuu ii raacay magaca qays halkaasu kugu baxay oo magaaladan jabuutan ka dhigi jiray silime labaari baanu ku dhigi jiray silime weyn oo halkaa ku yaalla agtaada waa gartay bal waxaad iiga warantaa marka magaca qays ma riwaayadda oo keliya kugu raacay mase qays markii la maqla dadka jeceyl ayaa dhegtooda kusoo dhaco qays iyo laylo kaloo noqonaan qaadir ilaah ka tugaya hayskii noocaaswaa riwaayad baahayd waxaanay ahayd qays iyo layla sheeko dhan buu lahaa oo hore nin carab uu ahaa qays marka qays iyo layla saasaa la aniga magacaasaa ay baxay dirato waa gartay riwaayadahaaga hadda wax ma ka xasuusan kartaa haa riwaaya nin arkaaba ilmeeyey riwaayadaasaa ugu weyna shanta soomaaliyeed ka hadlaysa ayay ahayd oo wadaniya nin arkaaba ilmeey jabuutaanu ka dhignay beri hore waa riwaayad muddo fog bay ahayd waxa way badnaayeen gaal iyo islaan geelow yaa kule baa la odhan jiray riwaayadahana waan dhigay gaal iyo islaan geelow yaa kule baa la odhan jiray riwaayad baa ahayd weyn iyadana waan dhigay riwaayado badan baan lahaa Waa garta.
anaa kuu soo qori doonaa kolley markaad tagto Ha.
ayaan xaggaa kaga soo qori doonaa hadda korka ma wada haysid korka kama hayo habeenkii calawtay waa gartay wayga wada waa gartay waa gartay waxaad iiga warantaa marka heese ayaad leedahay kala duduwan Ah.
ka sokow riwaayadaha qaarkood waad qaadaa waan qaadaa wax badan baa qaadi jiray heese badan baa qaadi jiray oo aan halkan ka qaadi jiray jabuuti marka iyagoo dhan baan kuu soo gelin karaa waayahay abwan aniga khaasatan marka aan heesahaaga dib u fiiriyo Ah.
waxaa mar walba maskaxdeeda kusoo dhacdo heesaad wada qaadaan adiga iyo hibanuura Ah.
geeluba naqdoogliyo nugal waa ku dararaa halkay nabadii Inta halkay nabadi taallaa
heeskan heeskan naagtii walaalkaa shalay qaybay ninkeed noqo kiyoon dhimaninoo nool ma qiso kugu saabsanba may igumay saabsaneen laakiin dad badan bay ku saabsaneed Oo waa garta jira- adigaa lagu fasirta iyo qoys adiga qoyskaaga may may may may aniga shaqeyguma lahayn laakiin way jirto dee waxaa jirta dad dumarkii laga dhacay ama laga helay ama laga qaatay bay ahayd waa hees weyn oo dee badana waad aragtaan oo hibahooda qaadayno geeluba naqdoogliyo nugaal waa ku dararaa meelay nabadi joogtaa xabaal habeen lagu nagaadaa naagtii walaalkaa shalay qabay ninkeed noqo kii oon dhimanin oo nool yacni ninkii oo dhiman haddana naagtii ka qaad ayay ahayd arrintu waa tahay baldhegeystayaasha dowladdu lacagta bay u qaadatay markaa dee waa riwaayad waa hees dhaloonu qaadna an iyo hiba qaadi jirnay bay ahayd maxay ku saabsanayd heeskan riwaayadan bay ku jirtay riwaayaddaa gaal iyo islaan la yidhaah bay ku jirtay gaal iyo islaan geelow yaa kuleh waa halkay nabada taallaa lagu nagaadaa la jooga waxaasay ahayd hees riwaayad dhanba dhan bay ahayd dee oo riwaayad dhanoo gebigeed loo socotay ahayd
dadku way ku nagyahay macawdawe manhuraada buuxay iska taagta neeftuye markaadna barmaqlaataba sida dayaxanuuro igu soo noqnoqotaa nafdigiya calooshiyo niyaduna kumayta weli alle kumaan nasabta balse waxay tahay naftu waaniye weli alle kumaan nasibta balse waxay tahay naftu waaniye naagtii walaal shalay qabay ninkee noqo iyo dhibooyo naagtii walaal shalay qabay ninkee noqo codadkiina aad iyo aad ayay u dananayaan oo ay u yaryar yihiin yaraanta ayaa idinka muuqata dhinac dhinac dhinaca kale markaan eegno waxaa jira hees kale adduunyoy xaalkaaba aakhiroy xaggee baad naga xigtaa aakhirana way ka hadlaysay Haye.
adduunyadana way ka hadlaysay oo laba heesoodoo waaweyn bay ahaayeen heesahaas markii maxamed moogaa qaadi jiray allah u naxariiso oo dee ma adigaa lahaa heesta anigaa lahaa heesta haa iyo laxanka iyo midhaha iyo waxoo dhan iyo iyo muusigaba waa gartay en ma ka sokow midaasi haddana waxaa jirtay hees kale oo en maxaa ku rahdaa en dhinac markii la fiiriyo la sheego in waayahaagi nolosha ay ku saabsaneyd en oo oo oo adigoo mar xirnaa shan sanaan xidhnaa marna afar sanaan xidhnaa saasee marka maxaa lagu xiray xilligaasi dawladdii jirtay aada isku gafteen waxaa dawladdu waxay u haystay inaan heesahaygan kacandiid yihiin unbay u haystay markaad qaadaba hees waxaa loo haystay inay dhinaca kale tahay inay dhinaca kala tun baa la moodayay saas saasay ahayd arrintu waa tahay waa gartay bal waxaad iiga warantaa hees kale waxaa jira go' ayay la huwaday gacantu raaxa darana oo ay qaado fanaanada weyn Aamine Cabdulaahi.
aamine cabdulaahi marna afadaada ama xaaskaaga ahayd maya riwaayad bay ku jirtay uu maxamed cali kariya lahaa haye ayaa go-ayaa ilahi waday marka iyaduna waxay matalaysuun iyadoo nin jecel buu nin aanay jeclayna guursaday bay ahayd saasay ka dhignay waa gartay marka ma ku saabsanayd qisadii qoyskii may kumay saabsanay may shaqo kumay lahayn waa gartay waaya bal heeskaasi aamine cabdulaahi aan la wadaagna dhegaystayaasha
guuna faldhigay garan waa minka u baxay isna baalashayso galow tahgumada xii ohyo gala yimiyeen guuna faldhigay garan waa minka u baxay isna baalashayso annagu cashadiisii dab u dhacay mootiin annagu cashadiisii dab u dhacay mootiin waa waxaan galgarashadaan ogamay gadooda ciil garta ugu naqaaye waxaan galgalashadan oo gamay gadooda ciil garta ugu naqaaye gurigii jacaylkiyo waysi godobta keeban gogoshiisi kuurta ku ayay la huwaday
waa tahay heeskaas haddaan ka soo noqdo hees kale oo waxaa jira maxamed mooge ee bahaw raxmade uu qaado adduunya xaalkaaba adduunya xaalkaaba ah xaalkaaba baa loola jeeda adiga ayaa lahaa anaa lahaa heeskii midhaha iyo gaa lahaa wax iiga sheeg miraha heeskaas adduunyoy adduunyoy adduunyo xaalkaabi
aad bay u mahadsan yihiin abwaan cabdi aadan xaad cabdiqays iyo wariyahayaga sahre cabdi axmed oo dhowaanta kula kulantay magaalada jabuuti oo waraysigaasina la yeelatay halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka caweyska washington ee v o a haatanna waa qayb kale oo ka mid ah waraysigii aan dhowaan la yeeshay suxufiga ama abwaanka sidiiq maxamed burmad sidiiqow toddobaadkii hore waxay noo joogtay adigoo sheegay inaanad weli hees u samayn qof kaaga warramay qiso dhex martay qof kale oo aan markaasi kula joogin ama aanad ka warhaynin sida ay arrintaasi u dhacday marka heesahaaga oo dhan ma waxaad leedahay kuma jiraan mid khusaysa qof gaar ah amaba qiso ku dhacday laga tegi waaye he- ee, hees baan xasuusanahay aan qiso ka sameeyey hahe waa nin baa an- ila joogay waanu dhowr baanu ahayn qiso aada u cajiiba waa heesta keliya ee aan qofkaa ka sameeyey qofaan garanayay buu ahaa nimaan saaxiib ahayn buu ahaa waad garantaa sheeke aada u xanuun badan buu iga sheekeeyey waa heesta bengo lagu daday ee oo maxamed ismail cabdibiike uu qaado marka ereyadeyda waxaa kamid ahaa markaan isku dara macaalintii heesta laga tegey ee, waa qof qof uu maaragtay isagoo jecel gabadhii uu jeclaa xiriirkii waa lagula wadaa baa la leeyahay waxna lalama wada hadda ee ka waran ya waa sukar daro maaha hadda qofkana qalbigiisii baa jaban eegile ma aha qofka biniaadmiga in qalbiga lagaga ciyaaro ma ogta aada iyo aad Een, marka waxay odhanaysay gabayoox dugsoon male hardacaar gabood male gocor liitahiin male gacmo furan dhabcaal male marti gaawaheed male gooloogisteed male oo gaajabin male gobna suuriyadeed male gudashana kaskaab male qalbi guran dar- qalbi guran dareen male uma gabata ruux dhane wuu ka gaabsan karayaa nin san waalan muu garan oo garaadkii baan jirin gocandhada ka toosoo gogol raadso odhan la isna waa gadiisee ruuxuu jacayl galay tala kama go'daanow ceeb kama gubtaanow guraraad abeesow gartayo waxbaa sida ilaa kolley wuxuunbaa ka khaldan qofka saase aada iyo aad go- ee caashaq keligaa kuu galay qof kula galay axdi yoomisana gabay anna way iga go-an tahay iyaduna gub mooye qalbigiisa gooyo gurmad caashaq may noqon xubigii guyaal jiray waa goof dhankeedoo waa bishima guudkood iyo beengo lagu duday garna weli kamaan helin waxaan guud ka saartaa eed aanan weli gelin waanaan raalli geliyaa bal inaan la kala goyn wuu ku wuu ku khasban yahay oo wuxuu dareensan yahay inaan meeshan waxba loogu hayno hadduu dee wa- way ka hinaasinaysaa boqol bay ku dul hadlaysaa ee hortiisa rag loogu yeedhayaa ee hadduu yar hinaaso maxaas la walwaalsa dee iska tag inay ku filan tahay buu ogyahay Waan isagana ar- aragtideediiba ayaa maasha allah u aho intaasaaba baaqi lagu leeyahay oo is leeyahay bal kaarka yare ugu imaanshaha uun horta ayaan ahay iska celinayn laysanka un ha iska dabeedna uu iska- qaadin dabeedna xitaa waxaa la odhanaya horta maxaa la xanaaqdaa marka inamada akhyaartu ay saas ee, waaryaha ay leeyihin wejigaaanu ka garanaya inaad xinaa- ah, xanaaqda ee soomaalisi alla walaalmay raalli aha wallaahi o saa umaan jeedina isagii baa raalligelin waana bilaabaya si aan ballaan.
loo kala Ah.
goyn Mhm.
inkastooy gaf badan tahay hadalkeedu gudan yahay meelay goyso daran yahay mid ka tega gunaad yahay ii diida gamaa yahay iga jara gasiin yahay iidhaa gandood yahay gogashana ii bada yahay kama galabsan eebada waabayda goodloo ma jiraan waxaan galay waase ha igu garanayo ka galgala xaqiiqada ilan waxay samaysay bay garanaysaa ma ogtahay hahe jacayl lagu gaboodfalay ilan waa gumaysiye waxaan ahay nin gacan galay oo cadaawo loo gegay horta heestu taas erayadaasaan qoray bay ayay ayay ka mid ahayd aynu wada dhagaysano heestaasi beengo lagu daday iyo codka maxamed bike way caasha keligaa kuu galay qof kula galay axdiyoo misana gabay alla wayga go'antahay axdiyoo misana gabay alla wayga go'an tahay iyaduna gubmooye qalbigiisa gooyo gurmad caashaq may noqon caashaqii ku yaayo waa goof dhankeedu iyo bishmaha guudkood iyo beenko lagu dadiyey iyo beenko lagu daday karna weli weli weli kamaan heli karna weli weli weli kamaan heli waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waana raalli geliyaa falinaa falinaa lakala goye
sidiiqow intaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi ma istidhi heesta erayo badan ayaa laga tegey oo ku jira een, markaad maansada amaba heesta erayadeeda aad ii marinaysay aniga heesaha aan qoray badankoogu w- waa iska maansooyin waan iska marka hore waan iska qoraa anigu de heesumaan qorayo sax maanse laakiin ahaan baad hadda u markaad fanaan fanaan markaad u dhiibaysid Mhm.
waxaad uga saaraysaa in la laxamin karo oo dee Isku qalcad iyo toosan.
qalcad iyo koros iyo dee maaragtay oo Ahe.
nidaam nidaam heeseed yeelan karaysaa aada yaa oo sida ma- maaragtay dee heestan maaragtay ee dalkaagaa lagu hudmaayo wadaniga oo kale ah iyo Ha, he.
maantay ahayd Mm.
oo in baan kasoo qaaday badi saasay wadaahayn he heestan nimcan qaadee basti weeyaan dartaadhe ilaa hadda muu bogsoondhe iyo ha hee dee qaybo badan baan ku jirin oo waxaa kamid ah birtaasuna aawadaade bil buu yaalaa sariirdhe ilaa hadda muu bogsoondhe bishmaha oo saari waadhe biyaha wuu diidayaa dhe yacni maantay ahayd waan laakiin gartay markaad hees ka dhigaysid dee qaybta in hees noqonaysa baad qofkii ka siinaysaa soo maaha waa hagaag sidiiq maxamed burmad caawa halkaasi haynoo joogto waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo waraysiga ka mid a marxaba sahracidlan walaadiyaad baad mahadsan tahay guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington waa naga intaa waxaan idinku dhaafayaa codka fanaanka nimcaan hilaac iyo heestaasi baaq aduu ku balanbalaadhe aduu ku beeraqaadhe aduu ku waaqaya waaqaya waaqayaadhe badbaaduu kaarbaadhe bureeqayso bureeqayso jawaabdhe kashaada mabaylashe awalacana walacwalacana kuma badende badbaadu kaarbaadhe bureeqayso bureeqayso jawaabdhe kashaada mabaylashe awalacana walacwalacana kuma badende fariidada mujalende kumu beerla xusadende besti weyan dartade ilaa hadda mubogosunde bukaan weyan sidiide